alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wazidna cilma allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahm waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilxilm wsahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khaza'ini raxmatika ya arxam alraaximiin uma ama bacd aljamacatu lilfaa'iti min asalaa waa iyadoo jamac loo sameeyo salaadii tagtay aljamaaca jamacoo lagu tukado lilfaa'it tii tagtay oo min asalaati salaada ka mid a faitun faata yafuutu faait waa tegitaanka salaadii la qalaynaya waa jamac baa loo samayn can anasin qaala wuxu uhi aqbala calayna can abi qataada qaala wuxu uhi kuna maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam anas waynu marinay kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaanu ahayn rasuulka id qaala waxay idhaahdeen bacdu lqowm qoladii la socotay nebiga ayaa waxay yidhahdeen iyadoo safar lagu jiro low carasta binaa yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow haddaad ina habeen dejin lahayn baad ayaad fiicnaan lahayd haddaad habeennimaynu guuro galayna ina dejin lahayd caawa aynu degnaynu nasama safar baa lagu jiraa carasa waa habeen dega guura dega wey guuragal iyo guura deg qaala wuxu uhi innii akhaafu waxaabaan ka cabsanayaa an tanaamuu cani asalaa salaadda inaad ka seexataan qaala bilaalun baa wuxu uhi ana axfadukum anaa idiin ilaalin salaada ama ana axfadukum anigaaba idin idin xifdi badan oo ilaalin doona fadajacuu way see way jiifsadeenoo fanaamuu markaasay iska seexdeen nebigii asxaabta wa asnada bilaalun dahra bilaalna dhabarkiisa wuxuu ku tiiriyey ilaa raaxilatihi neefkiisii gaadiidkuu fuushanaa fastayqada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii unbaaba soo baraarugayba waqad alaca xaajibu shams qoraxda quruskeediina wuu soo baxayba qoraxda quruskeedii iyo wareegeedii baaba soo baxayba waa kaloo baryay dhaaf faqaala markaasaa wuxu uhi yaa bilaalu aynamaa qult bilaalow wixii aada sheegtay me sawtaa tidhi anigaa idinku xifdi badanoo mu'adin wakti yaqaana ah qaala bilaal baa wuxuu ihi maa ulqiyat calaya la iguma tuurin nawma hurdo mitlaha qad tan oo kale hurdadan oo kale weligay ima soo marin dabcan wuxuu ku jiray safar wuu soo daalay gar buu leeyay qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi ina allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaaye qabada arwaaxakum xiina shaa nafihiinnii buu qaaday markii uu doonay faradaha xiina shaa wakhtiguu doonayna naftii buu idiin soo celiyey marka seexatee naftii buu idinka qaaday markii uu doonayna wuu soo celiyey qum yaa bilaal bilaalow istaag faadin innaasa bisalaa dadka salaada ogeysiiya u adaan faqaama bilaalun faadana markaasuu bilaal istaagay wuu adaamay salaadii fatawada-uu way weysaysteen asxaabtu yacnii xiina irtafacat ashams markay qoraxdii kor u kacday ayay weysaysteen uma qaama wuu istaagay rasuulku fasallaa bihim asxaabtii buu tukiyey xadiidka markaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa lix qodob oo axkaamta ka mid ah ta u horeysaa waxa weeye in la guuro geli karo socodkana habeenkiibaaba u sahlan siiba meelaha saxaraagee kulaylku ka jiro waxaynu ka fahmaynaa salaadu inay mudantay in la ilaaliyo in ka badan intaynu lacagta ilaalinayno qasnadii iyo siirooyada iyo sifrada aad baa loo ilaaliyaa laakiin salaadaa ka muhiimsan waxaynu arkaynaa cudurdaar inay qofka salaadu ka tegi karto waana tuu nebigu sababaynayo markuu leeya ilaahay baa nafta idinka qaaday ilaahay baa nafta idinka qaaday idinna soo celiya waxaa laga fahmayaa addoommuhu daacada waxaa lagala xisaabtamayaa intay karaan laakiin kolkay ama seexdaan ama gafaan dembi ma jiro hurdadu waa nooc geerida ka mid ah qur-aankuna taa in badan buu ka hadlaa oo tusaale uu nagu siiyaa waa hafdhimasha uun waxaynu ka arkaynaa maxalushaahidkuna yahay waxa uu leeyahay adaagu salaada wakhtigeeda la tukanayo ayuu qalluhuna leeyahy kama naf yara salaada qallaha ay ta'adaha altashdiidu fii tarki ljamaaca wuxuu u baab yahay ka tegidda jamaca aad baa loo adkeeyey macnaa aad baa looga digay waciid badan baa ku soo arooray ka tegidda jamaca salaada la iska daayo iyadoo la heli karayo عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أصحابي أسوح يقول أين مسكنك حافظ هذا أهلك قلت وحن في قرية دون حمص مقالة كسوك يسمى يشن حمص ليلة مقالة عن تقالة كرد عيان من سوريا القاسي كدودي فقال أبو الدرداء وحل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nebi maxamed baan maqlayoo odhanaya maa min halaahatin fii qarya ma jiraan saddex qof oo magaalo jooga walaa badwin ama meel iyo meel baadiye ah laa tuqaamu fiihim asalaa oo aan salaada la oogaynin oon jamac lagu tukanayn ee gaargaar ay isaga tukanayaan hadday doonaan haba tukadeene ilaa hadday jamac la-aantaa ku dhacaan istaxwada calayhim ashaytaan shaydaanka ayaa ka waageerta shaydaankaa ku habsada shaydaankiibaa ku caday fa calaykum biljamaaca jamaca laasima in jamac ku wada tukataan ku dadaala fa innamaa ya'kulu di'bu alqaasiya baalka yeyga la yidhaahdaa wuxuu xoolaha cunaa alqaasiyata ta baaldaaqa ah ama baaljooga ah ama firgadkiiyo firdhadka ah ee meelahaasun koonayaasha socota marka koonaha u bixiyuu kulliqi shaydaan qaala saa'ib raawih waxa uhi yacnii biljamaaca aljamaacata fi salaa wa salaada jamaca lagu tukanayo marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa naseexadu inay lagama maarmaanto asxaabanigi asxaabigani ninkan ardaygiisa abuu naseexaynaya la talinaya oogidda jamcu qiimuhuu leeyahy iyo adaanku kaalintu ku leeya ummadda baynu arkaynaa gaaliya islaam magaalooyinka aadaanka lagu kala gartaa waxaynu arkaynaa shaydaanku khatarta uu leeyay wuxuuna sawir ka qaadataa bahalka weeraha la yidhaahdaa markuu adhiga helo gamtu u joogsadaa shayaadiintuna markay helaan bani aadam liitoo ka dhacsan iyana sidaasay u galaan faa'iidada jamaca ayuu xadiidku inagu dhiiriyey altashdiidu fi takhallufi can iljamaaca ayaa lagu celiyey inuu ka hadhaana inkaartii eeday leeda qof jamaca can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau ihi waladii nafsii biyadi waxaan ku dhaartay ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirta iska kayle laqad hamamtu waxa aan doonay an aamura bixadab inaan xaabo amro oon idhaahdo xaabaha lasoo ururiyo dadyahow fa yuxab lasoo xaabeeyo xaabo badan lasoo guro uma aamura bisalaati fayu'adana laha salaaddii inaan amar ku bixiyaan idhaahdo salaada ha loo adaamo dad yahow uma aamura rajulan fayaumma annaas nin intaan amro aan idhaahdo aduguna dadka tuki waa amaro isdaba socda xaabaha la ii keeno iska adaama hebelow tuki uma ukhaalifa ilaa rijaal anaguna rag xaggoodaan u weydaartaba salaada intan lasii tukanayo niman kale oo salaada ka hadhay xaggooda aan u kaco fa uxariqa calayhim buyuutahum dabeetana aan guryahooda ku gubo guryahooda aan ku gubo xaabadii waaladii nafsii biyadih ilaahaasaan ku dhaartee low yaclamu axaduhum mid iyaga ka mida munaafiqiinta hadduu ogaan lahaa annahu yajidu cadman samiinan inuu helayo laf shilis oo hilib saaran yahay aw mirmaatayni xasanatayni ama laba minjood oo xoogaa seeda a leh la shahida alcishaa cishaa igu iman lahaa marka cadma samiina waa laf hilib leh ama wax kaba sii yaroo raafka adhigu waa adh- mijinta adhigu laba raaf bay leedahay marka inta udhaxaysa ayaa mirmaatayn la idhaahdaa mirmaatayn oo marka dadka karaaciin bahalaan cuna minjaha dee wuu garanayaa qofku e waabaynu iska kibrinaayo waa nicmo ilaahay oo dee maraq baabay ka sameeyaan oo dheeladu wanaagsane bahalaha cidda cunta way aragtay markaa muruqyo yaryaroo ku dhex jiroon weeye mirmaateen wax kala daayo laba minjood oo xoogaa hiliba laga feentay hadduu helayo munaafiqu cishaayigaama xaadireen marka xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideeyey in lagu dhaaran karo habkanuu nebigu u dhaartay waladii nafsii biyadi waxa uu inoo faa'iideeye haddii cudurdaar jiro oo maslaxaduu xaqiijinayo mafsado iyo musiibo uu ka hortegaya madaxa muslimiintu inuu jamcaba ka hadhi karaba maslaxad daraaddeed iyo ummadu islaaxinayuu nebigu uga hadhay jamca markaasuu reer bani camri bni cawf soo hagaajiyey iminkana wuxuu leeyahy jamcii uu dadka ku abaabulayay buu leeyahy anigu waxaan doonay inaan ka hadho si mafsado iyo musiibo u difaaco waxaynu ka arkaynaa munaafiqu wuxuu mustaxiq ku yahay in la gubo waa nebigii naxariista waxaanu lahaa dab ilaahi lahaa unbaa ku cadaaba haddana wuxuu tamaniyaya munaafiqa inuu naara ku shido khatarta uu leeyahy waxa xadiidku inoo muujinaya hamiga munaafiqu inuu hunguri yahay ilaahay baa yihi qad ahamathum anfusuhum yadunuuna billahi hayra alxaq dana aljaahiliya islaam iyo diin iyo aakhira iyo ilaahaya kama fikira maxaynu cuncunnaa marka haddaad aragto qof meel u cana- cararaya calaamatulmunaafiq dheh naxariista nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay keentay isaga oo intaasoo dhan ay xaq u yeesheen inaanu haddana gubin almuxaafadatu cala asalawaati xayu yunaadaa bihin almuxaafada cala asalawaat salaadii waa in lagu ilaaliyo xayu goob yunaadaa bihin looga yeedho halkee looga yeedhaa ma loogu yeedhaa dadka masjidka masjidka ah lagu ilaaliyo salaadaha can cabdillaah ibnu mascuud wey annahu kaana yaquulu wuxuu odhan jiray cabdilaahi man man sarahu qofka uu farax gelinayo an yalqa allaha caza wajalla hadan muslima inuu ilaahay la kulmo aroorta isagoo muslima aroorta waxa weeyaan waa qiyaamaha kullu aatin qariib qariib kullu aatin qariib wax kastoo soo socdaa wuu dhow yahay maca alyawmi alghad baa la idhaha maanta berri unbaa wehelisa ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat liqad qiyaamihii buu ilahay berri ku sheegay waxaa kugu soo socda weligaaba iska fogey waa berri un falyuxaafid calaa haaulaai asalawaati alkhams salaadaha shanta ha ku ilaaliya buu yidhi cabdilaahi xayu yunaadaa bihinna meeshaa looga yeedhaya masjidka masjidka ummadda la isugu yeedhayo war kii islaame ilaahay doonay islaam isagoo aynu la kulmow ku ilaali faina allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaaye sharaca linabiyihi wuxuu u jideeyey sunan alhudaa wadooyinka hanuunka duruqa alhudaa wadooyinka hanuunka oo salaaduhu ka mid yihi wainahuna salaaduhu min sunani lhudaa hanuunka jidadkiisa wey intaad salaad oogaysa waxaad ku taagantahay waana hada siraaطii mustaqiima fatabicuu sunada ariiqa siraadka waa isku mid waa xaqi wainii anigu laa axsabu min kuna axadan laa axsabu u malayn maayo min kuna idinka axadan mid ilaa haddii aan maleeyo lahu masjid baan u maleeyay inuu leeyahay masaajid yusallii fii beytihi gurigiisa uu ku tukado anigu waxaan u malaynayaa mid waloo idinka midiiba inuu masjid ku leeyahay xaafadda faraariinna iyo firdhadkiina iyo saa u filiqsantihiin markaan eego iyo kalakaankiina aan masaajidaa xaafadaha ku leeday laa axsabu uma malaynayo minkum idinka axadan qof ilaa haddii aan maleeyey lahu waxa u sugnaaday qofka ah idinka mida masjidun buu leeyay yusallii fiihi ku tukado fii beytii gurigii aar waxaan idin arkayaa ina xaafadaha mawlacya ka samaysateen ila xog buu hayaaye fa idaa sallaytum fii buyuutikum marka xaafadiina ku tukataan wa taraktum masaajidakum masaajidadiiniina ka tagtaan ila idinka laydinku talagalae lataraktum sunata nabiyikum sal allahu alayhi wasalam sunnihii nabigiinaa ka tagtay walaw taraktum sunata nabiyikum ladalaltum haddaad sunnaha nabigiina ka tagteenna ambate wamaa min cabdin muslimin addoon muslimi ma jiro yatawada'u weysaysanaya fayuxsinu lwuduu'a waysada qurxin wanaajin sharcigoo la waafajiyo weeye wanaajinteeda uma yamshi ila sala ilaa salaa salaaduu tegaya tay doonaysa ha ahaad ilaa hadduu hagaajiyo waysadu salaada tago kataba allahu lahu caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaayo wuxuu u qorayaa lahu isaga bikulli khawatin tallaabo kasta yakhduuha uu tallaabsado xasanatan wanaag tallaabo kasta wanaag baa lagu qori aw yarfacu lahu biha daraja ama daraju kor ugu qaadi aw yukafiru canhu biha khaiia ama gef buu kaga ridi tallaabo walba waa laga macaashaa buu tallaabo lagu khasaaraa ma jiro oo salaada loo qaado walaqad ra'aytunaa waanu is aragnay buui ama waan arkay ummadayadii asxaab tahay nuqaaribu bayna alkhudaa tallaabooyinkaanu isku dhodhowayn jir tallaabada marna tiigsimaad baa loo qaadaa marna kadaf kadafiya waxaa laga dhigaa shirbis tallaabada iyada waan isku dhodhowayn jirnay buui sida awrka seetaysani uu isugu dhoweeyoo kale ilaan tallaabadaa la badsanaya wey macnaha meel haddaad tallaabo dheer oo mug la qaado laba haaf baanu ka dhigi jirnay si ay laba tallaabo unoqoto walaqad ra'aytunaa waanu is aragnay wamaa yatakhalafu canhaa salaada iyadoonu kadib dhacaynin ilaa munaafiqun macluumun nifaaquh munaafiq munaafiqnimadiisa la yaqaanu baa ka hadhi jiray salaada walaqad raay waa raggii markaa liitay saasay uga hadhi jireen ragga miyirka qabaa la yaqaankuna walaqad ra'aytu rajula nin baan arkay nin waan arki jiray asxaabta ah yuhaadaa iyadoo la wandaafin bayna arajulayni laba nin xataa yuqaama fi saf ilaa safka la joojiyo dhaqanka asxaabtu wuxuu ahaa dee nebigana waad arkaysay markii uu bukaye cabaas iyo cali hareeraha ka soo galeena cagaa uu jiidayay cusbatalkuma inaga qofka saa lagu geeya meel kale looma qurayn saa loo qaado war qofkani gaadhina ma qabanayo dhaktara lagu yeedhabala cusbatalka haddii dhakhtar loo waayana waa la jiidaa laakiin qof masaajid loo jiido iyo mehelad loo jiido ma arag xaaladaha qofka laydhaha taataabanina mar haddaanu cagihiisa isku taagayn waxaa loo jiidi jiray masaajidka xadiidkaa markaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa sheekhu waxaanuu baabka uga dhigtay oo jamaca adkayntiisa inaanay waxaynu ka faa'idaysanaynaa takhallufka iyo kahadhidu inay inaanay bannaanayn waxaynu ka faa'idaysanaynaa salaadoo la dayaco ummaddu dayacdaa waa khasaare khasira dunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan lmubiin waysada dhammaystirkeedu qiimaha ay leedahay baad arkaysa asxaabtii nebi maxamed siday ugu dadaalayeen cibaadada iyagoo dareensan raasamaalka waxiidka ee keliya inuu yahay cibaadada in salaadii la fudaysado in masjidka lagu tukado waa calaamadaha munaafiqiinta axaadiistaasa caddeeyey adayga jamaca ayaynu ku jirnaa can abi hurayrata qaala wuxu uhi jaaa acma ilaa rasuuli illaah nin baa u yimi rasuulka indhala indhoole indhalaawe indhalaaw waa ku fiican indhoole haddii la ydhaha indhuu leeya wey inagu waxaynu idhahnaa hebel waa indhoole dee wuu leeya wey eraygu markaa sixid buu ubaahan yahay indhalaawe waa in la ydhaha laakiin waxaa la odhan karaa waa iska tafaa'ul oo qof aan wixii lahayn baa lagu sheegi karaayo tafaa'ul ahaan baa lagu sheegaya ninkaasi waa indhalaa nebigu u yimo faqaala wuxuu uhi innahu laysa lii qaai midi hogaamiye maleh malihi yaquudunii ila salaa salaada i kaxeeya fasa'alahu rasuulka wuxuu weydiistay an yurakhisa lahu inuu u fasaxo an yusalliya fii beyti inuu gurigiisa ku tukado maadaamaan indhala ah oonan haysan waxi tukubiya daxafada maku tukadaa faadina lahu wuu fasaxay falamaa wallaa markuu ninkii sii jeedsaday dacaahu wuu u yeedhay rasuulkuyoo kaalay buuhi indhalaawow qaala lahu wuxuu waxaanu ku yidhi atasmacu nidaaa bisalaa ma maqashaa marka salaada loogu yeedhayo dadka iyo adaanka qaala nacam waan maqlaa buuhi adaanka qaala markaa nabigu wuxuu ihi faajib dee kaalay kaalay buuhi markaa indhalaawahani mid kalu ahaa iyo wuxuu ahaa cabdilaahiga soo socda labadaba waa la yidhi laakiin waxay u badan tahay dhowr indhalaawaa jiro oo midi citbaan buu ahaayo midi waa kan oo midi waa cabdilaahigii u adaami jiro saddexda waa jiraa marka wuxu uhi kol haddaad adaanka maqlays qiilma jire kaalay marka waxaad arkaysaa sida loo adkeeyey dee qof aakhiriya iftiinka dhexdoodaba joogaba waxbaba arkayn adduunyadiina ka maqan aakhirana gaari oo dam ah ayaa laleeyay soo tuku ul dheer qaado dee soo masanuuni wadada faajib macnaheedu saasuu ku cadi qolyaha qaarkood baa waxay yidhaahdeen faajib macnaheedu waxa weeye muadinku wuxuu leeyahy ka daba dheh adaanka waad maqashaa soo maaha allahu akbar adna allahu akbar dheh sidii dee looga daba odhan jiray muaadinka ee kaalay macnaheedu maaha ruksadii waa halkeediie iska maqnowdu waa halkeedii faajibna waxay sheegaysaa bal kol haddaad adaanka maqlayso wuxuu leeyahi un ka daba dheh kuma sacada taasi tan kalaa ku cad waxaa muuqanaya bay culimmadu leeyihin in waxyi ka dambeeyey fasaxii hore degdeg baa looga gaadhsiin jiray rasuulka wuu fasaxay laakiin waa laga soo daba keeno waxa la ka daa asuu yihi kaalay ijtihaadna way ahayd bay idhahdeen culimadu qolana waa ijtihaad bay leeyihin qolana waa wax si kastaba ahaatee ninkaa lama fasixin baa laga fahmaya indhalaawaha can ibni maktuum asxaabigii u cabdilaahi wey annahu qaala wuxuu yihi cabdilaahigaa indhoolaha indhalaawaha ahaa yaa rasuula allah ina almadiina magaalada madiina kahiirat lhawaami wasibaac hawaamkeeda badan iyo sibaaceeda bahalka hoose iyo bahalka sare wey hawaamku bahalka sare waa abeesada iyo maska iyo goodaadada iyo waxyaabaha xamaaratada ah ee dadka qaniina bahal hoosaa la idhaah bahalka sarena de waa kuwan ordaya ee wax qaniinaya afarta adinku boodi dee magaalada kuwaasaa ku badan qaala markaa wuxuu ihi hal tasmacu miyaad maqashaa cabdilaahi xaya cala asalaa xaya cala alfalaax salaada u kaalay oo liibaanta u kaalaya qaala wuxuu ihi nacam waan maqlaa qaala wuxuu ihi faxaya faxaya halan haddaba kaalay dee faxaya halan haddaba soo dhaq soo kaalay war kale ma jira cabdilaahi walam yurakhis lahu uma ogolaanin cabdilaahi markaa culimadu masaladaa way isweydiiyaan dee citbaan ibnu maalikna waa kii rasuulka weydiistay yidhi dee magaalada daadad baa maro oo ma soo tallaabi kare ee ka war isagana waa kii fasaxe xaafadiisa ugu tegee meel mawlaca ugu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay culimadu ku jamciyeen hadda kaa laftiisa waxa lagu fasaxay may ahayn indhala-aan ee waxa lagu fasaxo cudurdaarku ahaa daadad baa soo mara buuhi meesha roobabaada ah ma soo tallaabi karayo cudurdaarada jamacana dee roobku waa ka mid sidaynu sheegi doono marka saddexda indhoole midna lama fasixin kan hore cabdilaahi iyo citbaan midna qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin maya waxa yar kala duwan indhalaawayaasha oo qofna waxa weeye qof dee shabkaxsan karayo intuu soo shuuriyo si dhaqsaa umin karayo masaajidka oo indhalaanta aada ula qabsaday oo xariif ku ah hangabsiga qofna waa qof taa ka duwan maala cabdilaahi cabdilaahigan yaraan buu ku indhabeelay kadibna dee wuu iska xariif buu noqday cilada kale jirtay aada uma sii fogeyn inkastaoo gurigaygu shaasic buu yahay uu sheegay haddana sida citbaan oo kale uma fogeyn waxaaba la sheegaa dagaaladii qaadisiyu ahaa baan filayaa inuu isagoo indhalo ka dagaalamay laftiisu laakiin odaygan kale citbaan in wuxuu ku indhabeelay weynaan markaa qofku isagoo indhalo markuu isagoo yar markuu indhabeelo ilaahay wuxuu siiyaa waxyaabo kale oo uu kusoo tarbiyad qaato oo dee maalin dhaweyd bu waxaan arkayay nin combyuutar buu garaacaya u indhalaayi barnaamij buu idaacadda u diyaarinayaa laakiin gafuurkunbuu yaro taagayo waxaan mar dambe umaan isweydiiyaan wanin ninkani waxaan uu qorayo miyaanu horta eegaynba qof kasta oo xariifa uu kaga xariifsan yahi barnaamij dhan buu diyaarinayaa mudba wuxuu gelinayaa daabacadda uu ka tuurayaaoo barnaamijkii dadku u diyaariyey isagu laakiin wuu akriyaya bal kaale aduguba marka qofka bani aadamka ahi waxa weeyaan markuu yar yahay wixii uu la qabsaday iyo markuu weyn uu kala duwan yahay adigu si bay u kala duwan yihin dhoolayaasha qaarna waa la fasaxaya qaarna lama fasaxayabay halkaa ka soo saareen culimadu kay mashaqo ku tahay ha waa la fasaxaya sida citbaar oo kale kay u sahlantahay ama dhow ama dhaqso u tegi kara ama sida labada nin lama fasaxayo laakiin kolkay mashaqo tahay almashaqatu tajlibu taysiir waxay shareecada qawaaciddeeda ka mida mashaqadu way soo jiidaa fudayd indhoolii hadduu jar ka duulayo ama aanu tegiba karayn masaajidka sida citbaan baa la fasixi farqi noocaasa baa jira alcudru fi tarki ljamaca jamaca ka tegiddiisa cudurdaarka loo sameeyey baa la sheegi macnaha cudurdaar hadduu jiro cudurdaar hadduu jiro jamci waa laga tegi can curwata bni zubayr ana cabdallahi bna arqam kaana yaumu asxaabahu asxaabigaasi waxa uu imaamu noqon jiray asxaabtiisa daa'if buu ku islaamay basre ayuu degi jiray raggii waktigii dambe islaamay buu ahaa faxadarat isalaatu yowman maalin bay salaadii soo xaadirtay fadahaba lixaajatihi muraadkiisiibuu ukacay xamaamkuu iska tegay uma rajaca wuu soo nooday iyagoo egeegaya kolkuu arkay oo la yaabsan faqaala wuxu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu isagoo odhanaya idaa wajada axadu mid axadukum midkiin hadduu dareemo alghaa'ita qashin haya ama iyada oo wax ay hayaan caloosha wax ka hayaan falyabda' bihi ha ku bilaaba kaa qabla salaati salaada ka hor hadduu calooshiisa wax ka dareemo iyo inuu suuli iyo xamaam u baahan yahay intaanu salaada gelin kaa ha ku bilaabo walow jamacaba ha la tukade si adigoo khushuucle aada u tukato keligaaba ad tukatide marka baabku waa kaasoo cudurdaarada waxaa ka mid a inuu qofku xaaj soo xaajo gudanayo salaadiina umama banaanaba midkiin yuu tukanin buu nebigu yihi wahuwa yudaaficu lakhbathayn labada qashinkae saxaradiiyo kaadida isaga oo isku celinaya taasina waa mid markaa loogu fududaynayo qofka si uu ilaaliyo khushuucdii ereyada shaaricu inoo dejinayaa waxa weeyaan in waxna la isla fahmo afkana wixii aan lagu ballaarin haa'idku waa meesha godan baa laydhaa waa adigoo yidhi midkiin marka uu godka tegayo oo kale can anasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa xadara alcashaau marka cashada lasoo dhigo wa uqiimat asalaa salaadiina la aqiimo fabda-uu bilcashaa cashada ku bilaaba qadada iyo quraacdiyana waa la mid mar had shuruudaha ku xidhani waxa weeye marka lasoo dhiga raashinka ee iyadoo la sugayuu maqan yahay maaha nafta mililiceedu wuxuu badan yahay iyo lexejecladeedii iyo eegiddeedu marka wuxuu yaallo waabuu dhareeriyaabaa laydhaha qofkii dee waa adiga arkay wuu dhareerinayaa markaa dhareerkiisa baryuu waxbay isku celinin ha iska dhadhamiyo salaadiina waa in waktigeedii taagan yihi qofkuna waa inuu dee jecel yahay raashinkii oo naftii danaynayso hadduu dharagsan yahay muxuu ka sugiba dee cudurdaaradii kaasina waa mid labaad can waalidi abilmaliix qaala kunna maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bixunayn meesha xunayn la idhaahdo ayaanu la joognay rasuulka buuli bariga maka weeye waa meeshii qur-aanku uu sheegay la isku helay maalmihii adkaa rasuulkii asxaabtana markii hore waa laga gacan sarreeyey imtixaan daraaddeede markii dambe gacanta sare iyaga ayaa yeeshay wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat ila akhiri laaya halkaasaanu joognay xunayn fa asaabanaa madar roob baa nagu da-ay fanaadaa waxa yeedhoo aalaamay munaadii rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam mu'adinkii rasuulka ummadda u aalaamay an salluu fii rixaalikum oo ardadiiow iskaga tukada xaafadihiina iyo guryihiina deegaanka markaynu soo ururinay halkaa waxaynu ka aragnay dhowr shay oo ka mida cudurdaarada jamaca la adkeeyey looga hadhi karo ilaa tobaneeyay taxaan qaarna waabay ka badiyaan waxaa ka mida kuwan marad baa ka mida qofkoo bukaana waxaynu arkaynay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu buko dee inuu abubakar dadka tukinayay raashinkiibaa ka mid oo waynu dul maraynaa annawmu wannisyaan haddaad jamcii ilowdo ama kaba seexato salaadiio asxaabtu ay ka seexdeen iyo nebigu salaadii subax ayaynu arkaynay waxaa ka mid a asiman lmufrid bay idhaah cayilka aadka u badanoo dee isba cudurada ah hadduu cuurnaado cuurnaantiisiibaa qofka aada u badatay ama wuu naaxay jamaca waa kaga hadhi karaa adduunyada iminka waxyaabaha aadka ay u kala haystaan dadku ummadaha dhargeey ee waxaa macmacaanka un daldalaya weliba gaalada toddoba midhicirlayaasha ah dhibku wuxuu ka haystaa cayilka iyo naaxitaanka ilaa qaarkood wiish lagu soo toosiyaba markay dadku toosin kari waayaan kolkay dhowr boqol oo kiilo noqdaan meelaha ugu badan adduunyada laga cawdo maraykanka ka mid a waxa markaas uu ka mid yahay musiibooyinka qofka aad tidhaahdo aada baad u naaxday waa adigoo caayo aabbaha iyo hooyadaa waxaa ku sameeyoo kale ku yidhi gabadh hadday tahay maradaabay tuuriba laakiin innaga xeeraanka iyo faqriga oo iska badnaa beriye hore reer miyiga waxaa qofka lagu ammaanaya wallahi ninkii hebel halkaasuu ka xoqanayaa intuu naaxay u xaydhaystay ayaa gacantiisu gaadhiba kari leeda halkaasuu ka xoqanaya maasha allah marka hadduu qofku is yaro dhuubo waxay leeyihiin niya maxaa kugu dhacay hadduu yaro naaxana maasha allah waxbaan se kasoo marin oo iminkaad se moodaa dhibkeedu inuu soo gaadhgaadhayo nin baa aada u naaxo nebigu u cawdo wuxuu ihi ma iman karayo gurigiisuu ugu tegay nebigu oo mawlac buu ugu soo tukaday xadiidku waa saxiix ibnu xibbaan iyo bukhaarina waa ku sugan yahay naxwo albawl walqaa'id saxarada iyo kaadida waa looga hadhi karaa jamaco waynu maraynaa qofkii oo u baqan naftiisa iyo maalkiisa citbaan ibnu maalik baynu xadiidkii saxiixaa soo marayna qabow aada u fara badan oo mu'lima oo khatar gelin kara sida barafkaaynu garanayno meelaha qaarkood adduunyada ka dhaca ibnu cumar baa sidaa laga hayaa isaguna baraf dhacaya iyo qabow daran inuu yidhi waxaana lagu yihi salluu fii rixaalikum waxaa ka mid a isaguna madar iyo roob jira ibnu cumar baa wariyey waxaa ka mida gudcur iyo roob iswata ama madow aada u fara badan oo qofku khatar geli karo laakiin madarna la socdo ibnu cumar baa isna wariyey waxaa ka mida toontii iyo basashii oo qofka la yidhi hanoo soo gelina iskaga hadh jamca laakiin waa khaa'in buu noqonaya hadduu dhaa si aan jamcaaba aanad tegin qaniinuun xabadda sigaara wuxuu u shidayaa afqarmuunaanta ha lagugu eriyo laba inkaar inkaarihiisu waa isasaar inkaaro isasaara buu leeyahy markaa ilan ogaan buu sameeyey xaddu idraaki ljamaaca waxaa la sheegi doonaa heerka jamaca hareelkiisa halkee lagu soo gaadhayaa jamaca man tawada'a can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu waxau uhi man tawada'a fa axsana alwuduu qofka weysaystee waysada wanaajiyaa uma kharaja caamidan ila almasjid baxa masaajidka isagoo u camdaya oo u jeeda fawajada annaasa qad salluu dadkiibuu soo gaadhay iyagoo tukadayba kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu u qoraa mithla ajri man xadarahaa qofkii salaadaa jamaceeda soo gaadhay ajrigiisa oo kale kataba allaahu lahu wuxuu u qorayaa rabbi mithla ajri man xadarahaa qofkii salaadan maca jamac kusoo xaadiray ajruu helay oo kale walaa yanqusu daalika kama nuqsaaminaya kaasi min ujuurihim shay-an dadkii jamaca tukadayna ajrigoodii waxba laga yarayn maayo qofkani kuma soo beegin wakhtigay ka baxayeen qofkani qof dadaalayay buu ahaa laakiin way kaga dhacday maalintaa wuu seegay jamcii buu seegay ilaahay baa u qoraya ajrigii can cuثmaan bni cafaana qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul man tawada'a lisalaati faasbaqa alwudu qofka waysada u weysaysta ee waysada dhammaystira uma mashaa ila asalaati almaktuuba salaadii faralka ahayd xaggeeda u socda fa sallahaa maca annaasi dadka la tukada aw maca aljamaacati buu la tukaday aw fi lmasjidi buu ku tukaday gafara allaahu lahu dunuuba ilahay dunuubtiisuu dhaafaya jamcii hadduu soo gaadhayna uu la tukaday haddii kaleu soo gaadhi wayna masjidkunbuu ku tukaday dembi dhaafkii hel asalkiisaba waa qof soo kicitimay soo dahaaro qaatay kusoo talagalay dad badan baa saacad haysaninoo bidabt aan ku qiyaasi karaynin waktiga salaadii oo ama kasoo hordhacaya ama kadib dhacaya mar hadduu dadaalo ilaahay u qor icaadatu salaati maca aljamaaca waa salaadii oo la soo celiya markaad jamac hesho bacda salaati rajuli linafsi intuu qofku gaar ahaantiisa u tukaday haddaad jamac la-aan keligaa ku tukatay xaafadaadii ama meheradii ama meel kale ood masjidkii oo la tukanayo jamcii hesho soo celi can mixjan anahu kaana wuxuu ahaa asxaabigaasi fii majlisin maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguu la fadhiyay asxaabigaasi faadana bisalaa salaadiibuu u adaamay nebigu yuu amray in loo adaamo faaqaama rasuulu llahi sala allahu alayh faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu salaadii ayuu kacay uma rajaca wuu soo noqday wa mixjanun fii majlisi ninkii mixjan la odhan jirayna meeshiunbuu iska sii fadhiyaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi maa manacaka an tusalliya maxaa kuu diiday inaad tukato alasta birajulin muslimin nin muslima miyaanad ahayn qaala balaa muslim waan ahay buuri walaakinii kuntu waxaan ahaa qad sallaytu fii ahlii xaafadaydii baan kusoo tukaday markaa waxaan isku qanciyey inaan mid dambe laygu lahayn faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ninkii waxa uu ku yidhi idaa ji'ta markaad timaado masjidka oo la tukanayo fasalli maca annaas jamaca dadka la tuko wain kunta aada ahaatidba qad sallayt mid mas gurigiisa iyo gaarkiisa usoo tukadayba aada noqotide jamaca la tuko soo celi salaada marka waa salaatun mucaada salaad la soo celiyey baynu halkaa ka fahamnay oo jamaca daraaddii iyo dheefta uu leeyahy daraaddeed loo soo celiyey waxaynu ka fahamnay is islaamnimaduba inay salaada tahay haddii aanu markaa dee tukanaynin qofku inaanu muslimba noqonayn su-aashuu nebigu ninkaa weydiiye waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa sababta qofka in la weydiiye marka wax gef-a lagu arko intaan la ciqaabin laguna qaadqaadin icaadatu lfajr salaadii subax oo la soo celiye maca aljamaaca jamcii lala soo lala tukado liman sallaa waxdah qof keligii tukaday salaadii subax wuu soo celin si gaara can yaziid bni aswad alcaamiri qaala shahidtu maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nabigaan la tukaday buuri salaata alfajr salaada subax fii masjid alkhayf masaajidka masjidulkhayf la idhaahdo ee mina ku yaala ayaa nebi maxamed la tukaday ayaan rasuulka salaadii subax ugu imi buuri waana la tukaday falamaa qadaa salaatahu markuu nebigu salaadiisii dhammeeyey idaa huwa birajulayni laba ninunbuu kusoo baxu arkay laba nin buu isha qac ku siiyey fii aakhiri lqowmi colka xaggiisa dambe ayay fadhiyaan lam yusalliyaa macah nebiga lamay tukanba halkaasay iska fadhfadhiyaan ay ku sheekaysanayaan qaala markaa nebigu wuxuu ihi calaya bihimaa ii keena labada ah calaya bihimaa waa eray af carabiga loo isticmaalo ii keena u yeedha fa utiya bihimaa waa loo keenay nebigaa idin yeedhaya ee si kaca baa layihi kasoo kaca tarcadu faraa'isuhumaa tarcadu iyada oo ay gariirayso faraa'isuhumaa faraa'istu waxa weeye dhinacyadooda ama sararahooda sarar baynu idhaahnaa muruqyadaa ka dambeeya garabka ee buurbuurane sidayaasha garabkaee dambe sararahaasaa sidaa u gariirayo way kurbanayaan ilaa in loo maxkamadaynaya o arkeene fa qaala markaa nebigu wuxuu ku yidhi maa manacakumaa maxaa idiin diiday an tusalliyaa macanaa inaa nala tukataan qaalaa waxay idhaahdeen yaa rasuula allah innaa qad sallaynaa fii rixaalina guryaha iyagii baan kusoo tukanay iyo halkaanu deganayn qaala wuxuu ihi falaa tafcalaa sidaasoo kale ha samaynina dee idaa sallaytumaa fii rixaalikumaa marka kusoo tukataan xaafadihiinna uma ataytumaa timaadaan masjida jamaaca meel masjida oo jamac lagu tukanayo marka aad timaadaan fasalliyaa macahum jamaca la tukada fa innahaa lakumaa naafila labadiinna sunna idiin noqonaysa salaada dambe sunna idinta toddoba masaleynu xadiidka ka faaidaysanay ta u horeysa waa taa u dambaysaynu sheegnay ee sheekhu baabka u dhigto salaadii oo lasoo celinayo ta kale waxa weye cidamu haybati rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa abhati haybadda ilaahay uu nabiga saaray maca kownihi mutawaadican nin mutawaadica ayuu ahaa oo dadka ku kibri jirin laakiin haddana ilaahay haybad buu saaray waxaynu ka faa'idaysanaynaa inkaarulmunkar haddii ummadda lagu arko wax gafa sida salaad la-aantaoo kale inaan lagu eegane dadka la weydiiye sababta waxaa iyaduna barbar socota intaan horta la ciqaabin qofkii wax la gaadhsiinin sababtii in la weydiiye waana sidau nebigu u weydiiye qofkuna waa inuu jawaabaa wax saxa ku jawaabay oon been ahayn waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofku haba gafo laakiin salaadu ku tukaday debadda masaajidka inay u ansaxday oo markaa daliil ay u tahay qowlkii odhanayay jamcu waa waajib laakiin salaadu way ansaxaysaa jamaca la-aantii labada nin muu odhan ku celiya mar haddaydaan nala tukanin waxaynu ka arkaynaa oo kale qofkii hadduu gaar u tukado jamac la-aan isagoo jamacii helaya inay habboonta inuu ku celiyo ilaan toddobiyo labaatan darajo ayuu ku dhufanayaae xaafadii baad kusoo tukatay ama meel tuulo ah ama adigoo safar soo socdaba magaaladii baad soo gashay salaadii baa lagu jiraa kubir oo la tuko waxa aynu ka faa'idaysanaynaa labada salaadood xadiidkan dambe wuxuu caddeeyey labadu farad ma wada ahaa xadiidka dambe soo socda ibnu cumarna wuxuu inoo sheegayaa maalin keliya laba salaadood lama wada tukado laba farada weeye xadiidkaasi laba farad ayma wada jiraan ee ta horena waa farad tan dambena waa sunne xadiidkaa caddeeyey fa innahaa lakumaa naafila laba faralun baan la wada tukanay sida xadiidkaa soo socda ibnu cumar uu sheegayo laakiin tii horunbaa faralatan dambena waa sunne icaadatu salaati bacda icaadatu salaati salaaddii baa la soo celin karayaa bacda dhahaabi waqtihaa intuu waktigeediiba tegay maca aljamaaca salaadaha horeynu ka soo hadlaynaa wuxuu ahaa salaad waktigeedii joogo oo intood soo tukatay aad ku celinayso tan waxaaba lagu celinayaaba waktigii oo tegayba can abi darin qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi wadaraba fakhidii jumla xaaliya muctarida isagoo wadaraba isagoo ku dhuftay fakhidii gacantaydu bawdadaydu sidaa gacanta dhag ugaga siiyey inti liyantabi waa baraarujin weeye soo jeedin qofka haddaad garabka ka dharbaaxda ama bawdada soo jeeso weeye wuxuu igu yidhi abidar isagoo la hadlaya kayfa anta abidarow arrinkaagu waa sidee idaa baqiita fii qawmi marka aad dhex joogto qolo yu-akhiruuna asalaata can waqtiha salaada waktigeeda dhaafinaya kadib dhigaya hadda waxaa laga yaabaa inaad soo gaadho wakti oo qolo salaad tukanaya ay waktigeedaba kadib dhigaan qaala wuxuu uhi maa ta'muru maxaad ifaraysaa nebi allow qaala wuxuu uhi salli salaata liwaqtiha salaada waktigeeda tuko adigu ha sugin kuwa madaxda ah ee dhugdhuglayaasha ah ee shirku kala qaali yahay shirka ay shirayaan inay tukadaanba ee waktiga ka salaadun ka daba taga goortay howlahooda soo dhammaystaan macnaheedu waxa nebigu wuxuu leeyahay salaada ha sugin kuwaasee waktigeeda tuko uma adhab lixaajatika muraadkaagana iska qabso fa in uqiimat isalaatu wa anta fi lmasjid haddii salaadii la aqiimo adigoo markaa masaajidka jooga taadiina soo tukaday fasalli la tuko iskala tuko laakiin dee iskala tukadu waa goorma dee yu-akhiruuna salaata can waqtihaa salaaddii waqtigeedii dhaafiyey marka adigu waktigaagii baa tukata iska soo celi haddana itiqaa'an min shari wa khawfan min alkhilaaf lianna alkhilaafa kullahu shar khilaafkaa sharhe kala kaca ummadda si aada uga isaga ilaaliso iyo fitnada iskala tuko suquudu salaati caman sallaa maca alimaami fi lmasjidi jamaaca suquudu salaati salaadii way ka dhacaysaa caman sallaa qofka tukaday maca alimaami la tukaday filmasjid ku tukaday jamaacatan ku tukaday qofku hadduu masjidkii iyo jamicii iyo imaamkii la tukaday soo celin maayo isagu jamac dambe hadduu helo soo celin maayo masaajidkan aad ku tukatay waxaad aragtay masaajidkii kaleo hebel ku ballansanaydanoo jamicii ku jira kaagii horaa kugu filan laba jamac weeye waa laba farad faa'iidadii loo soo celin laha horaad u heshay soo celin maysa markaa si nusuusta u jamciyo sheekh ayuu kan dambe markaa tarjamada udhigay can sulaymana mawla maymunata qaala ra'aytu bnu cumara jaalisan cabdillaahi bnu cumar baan arkay buui isagoo fadhiya cala albalaad meesha balaad laydha waxay ahayd goob marmar yaallo ama laban simani yaallo oo suuqa madiine iyo masjidka rasuulka u dhexaysay magaceeda balaad baa laydhaa meeshii isku simana si fiican dhulka looga shaqeeyo ee wax adag la dhigaba balaad bala inaguba balaadkiibaa guriga la dhigayaa baynu idhaha inagoo uga jeedna marmarkii marka meel si fiican loo simay baa loo yaqaanay balaad halkaasuu iska joogaa wannaasu yusalluuna dadkiina masaajidkay ku tukanayaan qultu waxaan yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadii ibnu cumar maa laka laa tusalli maxaa dadka ula tukan weyn qaala wuxuuhi innii qad sallaytu waan tukaday dee markaa inuu jamac ku tukaday wey oonu keli tukan innii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul rasuulkii ilaahay baan maqlay buui oo odhanaya wuxuu nabigu lahaa laa tucaadu salaatu salaada lama soo celiyo fii yawmin maratayni maalin laba jeer marka hadduu qofku marka hore sidii ay ahayd u tukaduu jamcii ku tukaday oon waxba ka nuqsaamin oon ka naafanin lama soo celinaya salaada laakiin tii hore adigoo jamac helayay aad guri ku tukatay ama bakhaaf jamaca tag oo la tuko hole la soo celinaya tii horena waa faral rifrifanoo ajrigiisu yaryahay tan dambena waa sunno lagu kabayo tii hore asacyu ila asalaah salaada in loo dhaqsadaa la sheegi fascaw ilaa dikri illaah ilaahay dikrigiisa u dhaqsada marka deg degna waa la diiday deg degna waa la doonay labadaasaa halkan lagugu sheegaya waxaad arkaysaa aayadii oo sacyi faraysa axaadiistii oo sacyi sheegaysa inuu nebigu u saciyay salaada iyo axaadiista qaarkooda sacyigii diidaysa labada sacyi maxay kala yihin kan la ogolaya kan la diidan yihin taasaa la iskula ka ayaad wada akhri can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi idaa aataytumu salaata marka salaada timaadaan doonaysaan inaad timaadaan fa'tuuhaa salaada yimaada wa antum tascawn ee falaa ta'tuuha ha tegina wa antum tascawna idinkoo guclaynaya kadla iyo kadaf kadaf ka dah wa'tuuhaa tamshuun yimaada idinkoo lugaynaya idinkoo si fiican lugaynaya wa calaykum asakiina deganaanshaha ogaada iyo ninweynimada iyo mudakarnimada famaa adragtum salaada waxa soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tegay faqduu qalleeyo ka daba taga saasi arrinkuu dhib yari aayaruun adigoo khushuucsan oo iska socda ina allaha maca saabiriin bay odhanayaan soomaalidu waa ii joog weeye waan kaa gaadhsiinayaa meel ay ku sugantayna ma jiro macnaha aayadda in halkan loo daliishanaya wax jira ma ah mararka qaarkoodna kolka uu u yimaado isaga oo tukanaya qofkii uga soo horreeyay masjidka wuu gujinayaa macnaheedu waxa ma farad baad ku jirtaa mise waa sunna ka kalena gacanta u taagayaa iga daaway haygu xidhanina sunnaan ku jiraa waxa weeyaan terminology ama musdalaxaad ay isla yaqaano un soomaalidu oo yar yarahoo iyaga un ka dhex toosay wey laakiin midna ma jiro waxaa sunna iyo farad waad ku xidhan kartaa jamcana waa ka nabigu kuu sheegay waxba ha gebgeblaynine qabqabtaa looma baahne aayar iska soco kabahaaga basriso salaamta wixii ka horeeya way kugu xidhmaysa wamaa faatakum faqduu wixii idinka tegayna qalleeya waayo ilaahay boqorkaabaad ishortaagaysaa adigoo fii axsani xaali degan oo aan hiinfaadhiyayn oon hiinraagaynin ilaahay ishortaag marka xadiidkaa waxaynu ka faa'iidaysanay arrimo ay ka mid yihiin in la diiday degdega aan caadiga ahayn ee qofka hinraag ku keeni kara waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidka inay habboon tahay tallaabada in la badiyo oo idinkoo soconaya buu nebigu tallaabadii baa kuu badinaysa kuu badanaysa xadiidku waxa uu nasakhay arrin berigii hore jirtay oo ahayd marka asxaabta ay soo gaadhaan nebiga intii dhaaftay buu qofku gaar u soo tukanayay ka soo gaadhsiinayay si degdega kolkaasuu dhexda kaga biiraya salaada hadday salaadu afar ahayd oo laba la tukaday labadiisu horta ka soo gaadhsiinaya labada dambuu ku xidhanaya taa meesha waa laga saaro waa la nasakhay jamaca waxaa laga soo gaadhaya aya juzin min asala intaanu assalaamu calaykum odhanin waad ka soo gaadhaysaa fadligii jamaca markaa haysdhibin waxaynu ka faa'idaysanaynaa salaada wixii aad soo gaadhay waa awalu salaatig wixii aad ka daba tagtayna waa aakhiru salaatig walaysa alcaks salaada wixii aad soo gaadhay awalu salaatika maaha wixii aad ka daba tagtayna aakhiru salaatika maaha siday sheegayaan culimada qaarkood farqiga udhaxeeya waxa weeye haddii la idhaa shaygani waa awalu salaatika intan aad soo gaadhay dee waxaad akhriyaysaa faatixadii iyo suuraddiioo wada socda salaadii baad la jahriyeysaa jahriga ahayd ood kor u qaadaysaa haddii laakiin la idhaahdo waa aakhiru salaatika dee waa inaad faatixadii oo kale akhridaa suuraddiina aanad akhrin marka sida raajixi waa ta hore taana waxaa laga fahmayaa faqdu soo qalleeya ila waa aakhiru salaati ke alisraacu ila salaati salaaddii in loo degdego min gayri sacyin iyadoo aan la ordayn waa degdeg macnawiya iyo u farbixid loo farbaxo oo loo faaruqo cibaadadii oo loo dhaqsado unoon orod lahayn can abi raafic ninkaa waxaa laga wariyey shaqaalihii nabiga ahaa qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau ahaa idaa salla alcasra markuu salaada casar tukado dahaba wuxuu tegayaa ilaa bani cabdilashhal qoladaa reer bani cabdilashhal buu u tegi jiray waa qolo reer ansaareed oo jilibadii balballaadhnaa ayay ahaayeen fayataxaddathu cindahum wuu iskala soo sheekaysan jiray xataa yanxadira lilmaqrib ilaa uu maqribka usoo dhaadhaco inxidaarku waa soo dhaadhacidda koonayaasha taagga ah uu ka imanaya dooxada madiinu kusoo dhaadhacaya salaada maqrib buu imanaya qaala abuu raafic waxa idhoo nabiga ka warinaya fa baynama annabiyu iyadoo wakti waktiyada ka mida rasuulku yusricu ila almaqrib maqribkii wuu soo degdegayo eeg hadda degdega horaa la diiday halkana degdeg baa la sheegay waa degdegaan kadle iyo orod ahayn laakiin tallaabo dheerayn iyo ufarbixid ah yusricu ila almaqrib isagoo maqribka usoo degdegaya mararnaa bilbaqiic ayaanu xabaalaha baqiic soo agmarnay fa qaala markaa nabigu waxau ihi uffin laka uffin laka uf baa lagu yidhi uf baa lagu yidhi qaala wuxuu ihi fakabura daalika arrintaasi wuxuu ku weynaaday fii darcii awoodayda darcigu waa awoodda iyo daaqada wadaaqa bihim darca qur-aankay ku sugantay nebigaasi awood buu waayey uu ku difaaco ummadda ah awoodaydii bay ka badatay nebigii oo yidhi of imbihaar bay igu noqoto waan anfariiraan ama kaagay oo anigaa isu qaatay inuu uf igu leeyay wax kaleba ila cid kale meesha ma joogte isagii xokaynta ahaayee uf la yidhi dee miyaanu amakaageen wuu amakaagay fastaakhartu waabaan dib dhacay waabaan hakadayba wadanantu anahu yuriidunii waxaanaan mooday inuu aniga uf igu leeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu ihi maa laka maxaa kugu dhacay imshi dee soco ar maxaad u habsaantay maxaad u hakatay dee hore u soo soco faqultu waxaan idhi axdafta xadaan waxbaad soo kordhisay dee axdafta xadaan sawkan wax kaa soo yeedhay dee qaala wuxuu ihi maa daaka maxaa iga yimi qultu waxaan idhi afafta b soo adiga igu ufleeyey afafta b anigii baad uf igu turiye qaala wuxuu ihi laa maya adiga maaha walaakin haadaa fulaanu kani waa hebel bacad waa qabri macnaha xabaal buu leeyahay kani waa hebel waa xabaal bacadtuhu waan diray saaciyan isagoo ka soo ururinaya xoolo calaa bani fulaan qoladii reer bani fulaan baan ku idhi sake iyo maal laga soo ururinayo oo kaloo lagu lahaa iyo ayaan ku idhi ka soo ururi faqalla namiratan macawis buu habeeyey macawis ayuu ninkaa weyne ku quustayoo hoosta gashadu xalay fa durica alaana imikaa loo dirac gareeyey imikaa loo labisay fa durica alaana imikaa dirac looga dhigay miluhaa iyadii kalo iyadii oo kale oo min naarin bahashii uu xaday oo naaro holcaysa ayaa loo labisay iminku halkan ka dhex rabaasaya xabaasha ka dhex qaylinaya marka dabeetana uf baan ku idhi ilaahay u baryi maayo ila waa inkaar qabe marka xadiidka tarjamada sheekhu wuxuu dhigta waynu ku arkaynaayo degdegii la diiday maaha kanuu nebigu degdegaya calayhi salaatu wasalaam waxa aynu ka arkaynaa markaa inuu farqi u dhexeeyo labada degdeg akhlaaqda rasuulkaee wanaagsanayd baynu arkaynaa sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabigaah siduu u raaligeliyey mid kale waxaaba laga yaabaa inuu odhan lahaa weligiiba afka ha buuree bodygaard maxaad kala hadli iska weydaaro waxaynu ka arkaynaa xadiidkaynu ka faa'idaysanaynaa khiyaanadu inay xaraamta xoolaha ummadda la khiyaameeyo huluulku waa xoolaha ummadda ka dhexeeyo la qaato inaad ummadda khiyaamo wax la yidhaahdo kula ceshtood kula dhaqanto kaarkaagii baad gubtay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba waad baaba'aysaa uun horay baad ka dhimatay tawbiiqu man khaan canaan buu xaq u yeeshay qofka ummadda khiyaameeyo ka nixiya dadka maalkooda iyo cirdigooda iyo hantidooda qaata canaan buu leeyahay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba waa ka nabigu canaantay ilaa xabaashiibuu ku canaantay mucjiso nebi bay ahayd sala allahu calayhi wasalam inuu dhulka hoostiisa ka arkayay ku jannaysan iyo ku cadaabanba waxaynu ka arkaynaa ana aljazaa min jinsi alcamal qof waliba wuxuu ku dhaqmuunbuu ilaahay kula dhaqmaya altahjiiru ila asalaah in salaada loo degdegaa la sheegi salaada ilaahay in loo dhaqsado oo aan laga dib dhicin sidaad shaqadaada u ilaalinaysa si ka badan cibaadada u ilaaliyo saacadda u buuxsoo marka la aadaamo masaajidka galoo sunnaha tuko oo sii wardiyo salaada bilowga kala xidha jamaca uu haddii aada caadaysato in uu ku dhaafo sunnuhu iyo aqiimidda iyo takbiiratulixraam wax weyn baa kaa maqan waanad isugayne wax weyn baa kaa maqan oo rifan baa kugu dhacaya kadaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu waxau yihi inamaa mathalu lmuhajir ila salaa ka muhajirkee salaada u kallahaya u degdegaya u dhaqsanayaa wuxuu la mid yahay kamahali ladii qofkii oo kale yuhdi lbadana neef geela ama neef ishina neef geeladhe badanada neef geela buu hadyad u bixinayaa gowracayaa uma aladii calaa irihi kakaa ku xigay raadkiisa ee daba socdaana kaladii yuhdi lbaqara waa nin neef hadyi ka dhigay oo kaloo gowracay uma aladii calaa itri kakaa kusii saacad xiga kaladii yuhdi lkabsh wuxuu ka dhigan yahay mid one weyn oo shilis gowracay oo kale uma aladii calaa itri qofka kaa ku xige saacadaha dambe yimi kaladii kiibuu la mid yahay yuhdi dajaaja addajaaja digaagad hadyeey uma aladii calaa itri ka isaguna kaa kasii dambeeya ee wakti gabaabsiya yimaada khatiibkiina uu fuulayaba mimbarka kaladii yuhdi lbayda kii xabad beeda hadiyeeyey ayuu ka dhigan yahay dee waad dareemi karaysaa inta u- farqiga udhaxeeya neef geela qofka ku alla baryay maanta iyo ka inoola shir yimi xabad beeda abuubeed iyo abubedana ayay kala yihiin dee neefka geela imise qof buu fuliyaa dadku markay hilibcun yihiin boqol qof buu ku filaadaa mataqaana waa halkuu nebigu qiyaasta ka qaadanayay maalintii beder ninbuu waraysanayo gaaladu sahan ka sugayo wuxuu ihi gaaladu waa inteeo ma garanayabu su-aalun buu nebigu weydiiye wuxuu ihi imise geelay maalintii qashaan kaasuu ihi sagaal ama toban ninkii meesha shaqaalahooda ahaa ha haddaa waa inta udhaxaysa buu ihi sagaal boqol ilaa kun macnaheedu waxa weeyaan boqolkii ninba waxay cunayaan neefgeela intaasaa kurur kuruska iyo hilibka ayaa la isku jarjarayaa ninba wasladiisaa dheer buu qaadanaya nooceenan dee caloosha yaree curuufyada reer magaalkiina laba boqolba way nagu filan yihin laba boqol ayuuba ku filaan karaa ila bariis baa lagu cunayaa iyo wax kale eh laba boqol oo qof hashi way ku filaan kartaa xabadda beedi laakiin hal ninunbaa taqsiimaya farqigaasaa udhaxeeya waaya tusaale weyn watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun tusaalayaashu waa cajiib markaa qofka dee yimid markuu salaadii imika duhur u imanayay koob iyo tobankiiyo barhkii salaada iyo ka labiyo tobankii iyo barhkii iyadoo lagu jiro yimi dee waa la farqigaasaa udhaxeeya baabu maa yukrahu min asalaati cinda aliqaama salaada la karaahiyaystay baa lagu sheegi marka la aqiimo salaad kaloo dhammi waa karaahiyo mar haddii tan joogta loo aqiimo ileen salaadi salaad ma dheere salaadaha la yskuma dhufte maa yukrahu min asalaati salaadii la karaahiyaystay baa la sheegayaa cinda aliqaama markii la aqiimay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi isaga oo xikmadii ilaahay uu sheegay inooga tegaya idaa uqiimat isala salaada marka la aqiimo yaa aqiimay dee ciddii doontaaba ha aqiimto falaa salaata ila almaktuuba salaadi ma jirto tan faradkaa mooyaane falaa salaata salaad kale oo lasii wadi karo iyo tu kale oo imika la xidhan karaa ma jirto ila almaktuubata taa faradkaa mooyaane can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لماذا قال كود بقى وحي دارين تفر الله كلا والله سوى ذكراه إلا أن مكتوبة أبو النبي الشاعر صلاة كلمة جرت تفر لمو يعني marka haddii aad ku jirto mid faradood qalaynaysi oo kaa tagtay waad sii wadi ama waabaad bilaabi haddaad jamca ka gaadhsiinayso laakiin kuwaana warkoodii waxaa soo afjaray riwaayo kale odhanaysa falaa salaata ila alatii uqiimat salaad kale ma jirto taa loo aqiimay mooyaane taasaa isku kufuwan axad baa isku fuuqsaday qowlkaana waxa fuuqsaday riwaayadaa odhanaysa mid dan loo aqiimuun baa meesha ka soconaysa xataa qallahaagii socon maayo jooja markaa qolyaha qaarkood sida shaaficiyada oo kale waxay idhahdaan haddii qofku jamicii uu ka gaadhay oon salaada laga hor tukanaynin ha iska dhamaystiro sunnihii uu ku jiray laakiin mid kale ayuu bilaabay qolyaha qaarkoodna waaba baatil bay dhahan calay cala tuul bay u burtay salaadaas axaadiidta marka aynu eegno waa in la joojiyo un waa inaad ka iskaga dhaqaajiso un waa la aqiimeedoo ku jira halkaad kugu beegan un safka kaga biir ilaan kalakaanka iyo faraar faraaraa waxaa laga islaamku uu necbi haddii halkaa midi ku sunaysanayo shan kale halkan ku sunaysanaya toban halkan ku sunaysanaya in laba saf noqon lahayd baa sunayaal ku jira lama ogola can ibni buxaynata qaala wuxu uhi uqiima salaatu subx salaadii subax baa loo aqiimay fara'aa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu arkay rajulan yusalli nin halkeer ku tukanaya buu arkay iyadoo subaxii loo aqiimay waalmu'adinu yuqiim mu'adinkiina waabuu aqiimaya faqaala wuxuu ninkii nebigu ku yidhi tukanayay laftiisii intuu la hadlay atusalli subxa arbacan dhegtu u saaray war ma subaxiiba afar isu rogay subaxii baad afar ka dhigaysa laba weyna sugayaan ma laba kala sii wada ka daawey subaxii ha siyaadin marka ninkaa deedifayntaa uu deedifeeyey waxay sheegaysaa inuu nebigu leey jooji nin tukanayuu isag taagay salaadii labay ahaydoo waa loo aqiimayaa laba kaleu ka gaadhsiinayaa markaa nebigu wuxuu kuli ma subaxiibaa afar garoobay inaga daaweeyey labada kale markaa in laga baxaya halkaa laga qaadanaya waxaa laga faa'iidaysanaya xataa salaada subax labada ragcadood ee ka horeeya waa kii nabigu lahaa ka tegina haddii faras idin eryaya xataa wain daradatkum lkhayr haddii farda ay idin eryanayaan oo tubkujood tihiin xataa ha ka tegina buu tii caynkaa la yidhi xataa kol haddii la aqiimo waad ka bixi waana dayn doontaa wallahu subxaanahu wataala aclam